bixaml ashaayi qabla wuruudi sharci sharciga soo aroorkiisa horteed oo intii aan sharcigu iman bal ashyaada xukunkoodu wuxuu ahaa taasi waa mid wa bayaani istisxaabi alxaali istisxaabkii ama istisxaabalxaalkii ayuu cabaadkiisiina yahay ama caddayntii istisxaabkuna qaybihiisa waa inoo iman doonaa oo bal waxa weeyaan dee marka wax kale oo la daliishado la waayo ayaa istisxaabkii isagana looba kaca oo uu xujo noqdaa bal markaan arki doonana qaybihiisa wa bayaani istisxaab alxaal iyo walqowli qowlkii lagu qowlayey ama la qabsanayeyba dhaho macnaha biaqali maa qiila wixii la yidhi ee masalada aqwaal ku soo arooray kii ugu yaraa la qabsanayey ee la xujaysanayey la daliishanayey taas balbaabkeed weeye iyadana waxa uu ujeeddadu ay tay waan arki doonaayo kitaabka inoogu imanaysa waxbana imika tacaariiftan kuma joog-joogsanayno dee mid mid bay inoogu iman wa iijaabi daliili wa baabu iijaabi daliili daliilka waajibitaankiisa la waajibiyo cala naafi kii waxanfiyayey oo se ruux hadduu leeyahay wax sugayo oo uu leeyahay xukumku shaygan xukumkiisu sidaa weeye looga dalbayo inuu daliilkiisii la yimaado haddii ayu hadduu anfiyayuu leeyahay waxani xukumkaa maba laha waa naafi oo ayuu anfiyayaa isaguna bal dee dalabkii lagaba dalbayo inuu daliilkii laba yimaado la laasiminayo inuu daliilkii nafigaa keenaye keeno ama uu laba yimaado taas buu baabkeedi yahay bal markaa waa afar alqowlu fii xukmi ashyaai qabla wuruudi sharci waa qayb istisxaabu xaalna waa qayb kale alqowlu biaqali maa qiila iyaduna waa dee tarjamo gaara iskaba noqonaysaayo waa isna dee waa masalo kale ama dee ba mawduuc kale baan nilaahno iijaabu daliili cala naafina waa mid ahaan intuba way inoo imanayaan ka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala waاkhtalafa way iskhilaafeen asxaabunaa asxaabteennii fi lacyaani acyaanta macnaa waa fii xukmi lacyaani acyaanta bal xukumka ay yeelanayso almuntafaci biha laguba intifaacayey qabla wuruudi sharci intaan sharcigu soo aroorin ee xukum sharciga waxan aanu yeelan wuxuna uu yahay shay lagu intifaacayo waxaa xukumkiisu yahay bal maalan haddii dee waanayn la waayo xukum sharciyaanu weynana dee la qabsan karo ee markaa xujo ha dhow ruuxu uu dee iyadii uu kuba camal fali karo ama uu xujo kaba dhigan karo kaas bay asxaabtii iskuba khilaafeen fa minhum waxaa ka mida man qaala ku yidhi inahaa acyaantaa laguba intifaacaya inta kol aan sharcigii wax dee xukum sharci oo u soo arooray jirin cala alwaqfi macnaa waa joogsi laga joogsado xukumkeed ayay kuba sugnaato ujeeddadu waa mawquufa oo waaba tan oo laa yuqdaa lama xukumayo fiiha acyaanta bixadrin xaaraamnimo waa xaaraam lama odhanayo dee taxriimka deliil sharciga laga qaataa meeshiina ma jira isagu walaa ibaaxatin ibaaxana looma xukumayo oo dee waxa weeyaan taxliilka ashyaada la xalaal lagaba dhigaya lamaba la banaynayaana waa wax xagga isna sharci kuba yimaada markaa waan ka joogsanaynaayo waa xaaraamna kuma sifaynayno waa mubaaxna kuma sifaynayno dee bal markaa xag taas bay noqon kolley awjuhda waxa ka wada imanayana marka dambaan sheegi doonaaye balkaasi waa qowl wahuwa qowlu abi caliyin اطabariyi imaamka kunyadiisu tahay abu cali nisbadiisuna dabariyana loo nisbeeye dee nisbadiisani adabari nuhaana dabariye nisbadee dee qolooyinka meelaha loo nisbeeya walow malaa laba maxal ay kalaba noqdaan kaas buu qowlkiisa yahay xagga hoosena tarjamadiisoo aada u kooban buu inoo dhigtay oo wuxuu hi huwa alxasanu aw ilxusaynu ibn اlqaasim الطabariyu markaa waxay tahay magaciisii baaba khilaaf jira maraajic kala duwan waxa ku sugan in magaciisa xasan la yidhaaho taas baa kuba sugan kutubta dahabina waaba taa dee magaca uu soo naqliyo iyo kayrkiiba marajicda qaarkoodna xusein ayaa u timi oo taariikhu baqdaadba markaa khilaafku waa khilaaf qadiima kol haddii taariikhu baqdaad oo dee qarnigii shanaad imaamkii lahaa uu raggiisii weliba nuskii hore uu ahaa oo dee afar boqol iyo saddexiyo lixankii buu dhintay uu magacan soo arooriyey magaciisa iskhilaafkiisu dee waa waqti aada isagiiba ugu dhow ama waa aduu khilaaf qadiima oo xasan iyo xuseinba waa sidanoo maraajicda ku kala duwan taas khilaafkuna khilaaf dambe maho ragga dambe kuba yimi ee waa khilaaf aada u horeeyey sida muuqata kol hadduu dee taariikhu baqdaadba kan kalebana inoogu sugan yahay markaa wuxuu ka cabiray faqihun shaaficiya waa nin faqiiho shaaficiya qaala ibnu kaiir ibnu kaiir baa wuxuu yidhi kolley maan hubsan halkaa ibnu kaiir hadalkan ku yidhi ede ibnu kaiir kolley laba kitaab baa meesha jira uun mid waa kitaabkan weyne albidaaya wanihaaya oo a'immadan dee saasa marka uu kitaabku wuxuu ka dee u badan yahayba waxyaalahan xawaadidta iyo dhacdooyinkii laakiin sanad sanad buu dhigtaa markuu sanada dhigta bal maalan saa saddex boqol iyo kontonkii waxyaalihii dhacay uu dhigto guud ahaanba ayaa sanada uu ka baxayo ayuu dadkii dhintay ee acyaanta ahaana kol uu tarjameeyey iyo kol uu magac ku kaaftoomaba barkood tarjamadooda uu dheereeyo kuwana uu yareeyaba ayuu ku dhigtaa waana suurtagal inay maxalku kaa yahay laakiin waxaa kaluu leeyahay kitaab isaguna uu kaga hadlo shaaficiyada uun uu kaga hadlo ama fuqahadan shaaficiyada dabaqaadkooda oo dabaqaat lfuqahaa shaaficiya oo uu leeyahay sidan dee rag ka dambeeyeyba ay u lahaayeen ayo rag ka horeeyeyba ay u lahaayeen ama rag dee isku waqti masubki oo kale iyo rag ka horeeyeyba ay u lahaayeen ayuu kitaab weynoo taasa leeyaho isaguna madbuuca oo khaasatan uu ku bastiyo oo dee barhkoodna uu usoo yaxaaleeya markuu bidaayo joogo kutubtiisa marka labaduba dee laba kitaabo madbuuca ee waanan dee hubsanuun halka cibaaradiisu ahayde wuxuu ka cabiray markaa ibnu kaiir axad aimati اmuxaririina fi اkhilaaf muxuu uga jeeda waa khilaafkan inta badan madhabaha ee nadarkan iyo waxyaalahan iyo masaa-ishan marka laysku haysta ama ayaan waxyaalo lagu dee tanaasuc jirana inta badan ama dee majaalistii nadarka oo waxyaalihii kaba dhici jiray ayaa dadkii taxriiriyey ayuu kaba mid ahaa wa awalu man sanafa lahu fiihi wuxuu leeyahay kitaab khilaaf ku tacalluqsan kole khilaafkaasna bayna shaaficiya walxanafiya buu noqon ama shaaficiya aimada kale qowlkoodba wax ku tacalluqsan alifaba waa u horeeya oo kutubtiisna waa kaa inoo tiriyey haddaba abu caliyin adabari baa maxaa qowlkiisu yahay ashyaadan lagu intifaacayo qabla wuruudi sharci intaan sharcigu soo aroorin xukunkoodu waa inay mawquuf tahay oon waxna loo xukminahayn wahuwa waxaanu ziyaadiyaa xagga sharaxa abubakrin asayrafi aynu marar badan soo aragnay inuu isna qowlkiisa yahay wahuwa madhab اlashcariyati ashcariyaduna madhabtoodu taa weeye wa min asxaabina asxaabteenna waxaa ka mida man qaala kuu yidhi huwa macnaa waa madkuurkaasoo waa maxay alacyaanu اlmuntafacu biha weeye ashyaadaa iyo acyaantaa lagu intifaacayo qabla wuruudi sharci cala alibaaxati kol haddii aanay wax madar madaara aanay ahayn iyo wax dhiba ah waxay wax ka imanayaan ahayne wax lagu intifaacayo ay tahay ibaaxay ku sugan tahay oo waa shay mubaaxa haddii dee bal marka sharcigu yimaado uu xukumkaa wax ka duwan keenana ama uu laba yimaadona kiibaa la raacayaa laakiin intaan xukum siyaasi jirin oo aanay waxa weeyaan asalkeeda ibaaxan kaba dhigayna wahuwa qowlu abilcabaasi wa abi isxaaqa abulcabaas horeynu u soo araragnay waana imaamkii mashhuurka ibnu surayj loo yaqaanay ama albaasulashab kaas waa abi isxaaq abi isxaaqana de abu isxaaq shiraasi isagaaba soo naqlayo isagii maahae waa abu isxaaq aan marar isna soo aragno abu isxaaq isfirayini imaamkaa la yidhaaho kaas buu noqon abu isxaaq almarwasina waa jiraaye dikrigiisaan inagu badnayn isaga faidaa ra'aa markaa taas weeye marka muxuu noqonayaa cala alibaaxa ka laazimaya faidaa ra'aa hadduu arko shaksigii shay-an shay uu arko maxay ah dee acyaantaas almuntafaca biha oo mimaa lam yamliku xadun hadday cidi leedahay dee cidi lahayd baa le cidna aanay lahayn ba waxyaalo saasa u arko jaaza lahu waxaa u bannaan tamalukuhu inuu milkiyo iyo wa tanaawuluhu qaadashadii waa qowlkaa ibaaxada waxa ka dhalan wa huwa qowlu muctasilati اlbasriyiina nimankii reer basro muctasiladoodii iyaguna saasaa qowlkoodu ahaa wa minhum man qaala waxaa kaba mida asxaabtii ku yidhi huwa cala alxadri waxaan dee inay ilaah subxaanah wa tacaala milkigii weeye idankiisii haddaan lahayna in laga joogsaday too inaan laguba dhiiran marka ashyaadaasi qabla wuruudi sharci xukunkoodu wuxuu noqonayaa inaan dee wax dee idan xagga sharciga looga heli mooyo wax kale aan la dee faragelin ama aan lagu waxa weeyaan lagu intifaacin aan la cunin la qaadan oo waxay ku sugantahay cala alxadri mancin falaa yaxilu ma bannaanaanayo alintifaacu biha in lagu intifaaco kol haddaan idan sharciga xaggiisii aan lagaba hayn wala tasarufu fiiha in lagu tasarufa wa huwa qowlu abi caliy bni abi hurayrata bni abi hurayrata abu caliy bni abi hurayra qowlkii weeye horeynu isaga usoo maray ninkaa hore dabarina sheekhiisiiba weeye uu isagu dabadii bedelay dabarigaa bedelay oo abu caliy baa ka horeeye wahuwa madhabu lmuctasilati albaqdaadiyiina nimankii muctasilada ahaayee reer baqdaad madhabkood weeye bal saddex qowl buu inoo soo naqliyey oo qowl waa inuu yahay mawquufo ay noqonaysoon xadri iyo manci loo xukumahayn markaa qowlkaa waxaa ka ratimaya haddaan aragno ama aan helo caynan min alacyaani almuntafaci biha ma bannaanaanayso in la xukmiyo inay tahay waa wax mamnuuco xaaraam ah inaynu xukmino inay tahay mubaaxna ilaa xaaladiisu inooga caddaanaysoo daliil aan u herayno ama xadrigii inoo caddayn ama ibaaxadii taasaa qowlkaa hore waxa ka laasimayaa noqon qowlkan labaadee ah waa ibaaxana macnuhu wuxuu noqonayaa haddii aan helo oo inaguba timaado cayn acyaanta kaba mid ah wax maanicana oo sharciya oo inoo diidaya min alintifaaci biha in lagu intifaaco xaggii sharciga aynaan maanic jirin marka waxaan odhanaynaa alaslu fi lasai dee alaslu fi lashaai alibaaxa oo markaa waxaan ku dhiiranaynaaba inaan iska intifaacno oo haddaan naba nabatada ka mida aragno ama waxyaalo saasa oo aynaan bal maalan xaggii sharciga wax maanico inoo diidaya in ku aan ku intifaacna aanay jirin aan heloon aragno waxay noqonaysaa in la iskaga dhiirado ku intifaaciisii kollayna dee waa qaacido maa markan dambe shahiirba noqotay aymo badani ku tagaan oo lagu tadbiiqiyo waxyaalahan soo kordhay waqtiyadan ee wax gaara oo xukunkeedii inoo caddaynayaa jirin wax madarroy leedayna aanay jirin waa wax lagu intifaacayo ama dee nafci kuga sugan yahay xataa mucaamalaadkii baa soo geli imaka soo berberyahan dambe yimi mucaamalaad ka soo cusboonaanayo kolba haddii iyadana marka la eego qawaaciddii iyo usuushii shareecada wax diidaya aan la helin dee wax fasaxayoo gaarina markaa maba jirto wixiina wax lagu intifaacaya yahay in la yidhaaho dee mucaamalo iyo ashyaadaas iyo asalkeedu ibaaxo weeye waa lagu intifaaci karaa mucaamaladii waa lala iman karaa kol haddii aan xaggii sharciga wax diidaya aanay jirinoo aanay ina dee soo hoosgelahayn umuurihii iyo mucaamalaadkii iyo aynu ogeyn shareecadu inay mancinayso oo dee kollay kuwaasna dawaabid bay lahaayeen bal taas weeye wejka saddexaadna wuxuu noqonayaa haddaan cayn acyaantaa ka mida helo aynaan hayna idan tan taa hore waxaynu lahayn maanic baan jirin wax inoo diidaya mahaynoo dee la xaaraam ka dhigaya laakiin wax gaaro inoo le waa idin fasax ama waa idin mubaax ma hayno waan iskaga dhiiranaynaaba he tani laakiin maxay noqonaysaa haddii la helo idan iyo fasax xaggii sharciga in lagu intifaaco la fasaxaya dee waa lagu dhaqaaqi laakiin haddaanay jirin taasi oo fasaxa gaarkii aanu jirin meeshii waxaa laazim noqonaya inan ka dheeraana ayaa laazim noqonaya bal adugu kollaynayn haddii dee qabla wuruudi sharciya umuurahaasi ahayd waxbay kollay ay raajax yeelaana khaasatan dee umuuraha intan sharcigu yimid dabadeed wixii manaaficina asalkoodu ibaaxo weeye markaa waxaa xaaraam ka noqonaya wixii sharcigu xarimay wixii madaarana asalkoodu muxuu yahay xaaraan buu noqonayaayo aan u kala qaadno uun bal waxani ma wax manaaficba mise wax madara ay ku sugantay weeye wixii madaarana asalkeedu waa in la manciyo wixii manaaficana asalkeedu in la baneeyo weeye markaa laakiin sheekhu isagu qowlka hore waqfiguu dooranayaa wuxuu yidhi walawalu huwa saxiixu ka hore ayaa qowlka saxiixa ah markaa muxuu leeyahay oo inta badan dee waxa uu leeyahay kol haddaan sharciga iman arrintan loo laabmayna waa dee inuu caqligu taa keenaye noqon caqliguna xukun ma lahayn oo taas dee qowlkaa muctasilo mooye liannahu low kaana hadduu yahay alcaqlu caqligu yuujibu mid waajibinaya fii hadihi alacyaani acyaantan fiigeeda xukman xukun uu keenayo min xadrin mancina aw ibaaxatin ibaaxa ah hadduu midun keenayo lamaa warada sharcu sharciguma soo arooreen fiiha acyaanta bikhilaafi dalika waxa uu caqligu keenay wax ka duwan kuma yimaadeene haddii la yidhaha caqligu ibaaxun buu keenaya sharciguna ibaaxun buu ku iman lahaa xadri kuma yimaadeen haddii la yidhaha waxani xadri buu keenayaana ama xadriba arrintiisu ay tahayna qabla wuruudi xukm sharci oo laleeyahay caqligaa taa keenayana dee waxay ahaan laydba sharcigu inaanu khilaafeen waxaan arkaynaa iyadoo wixii lalahaa wax ka duwan uu sharcigii kuba yimi iyadoo laleeyahay asalkiisu waa xadri u ibaaxo ku iman iyadoo laleeyahay xukunkiisu waa ibaaxo oo uu xadri ku imanayo ayaan arkaynaa markaa hol hadday taa tahay dee wixii bal maalan idan yimina waa sax oo waa lagu intifaaci wixii mancini timina waa laga joogsan wixii aan labada midna aynaan hayna ee ilaa intaynu wax kala helayna ama daliil uu inoogu muuqanaya xaalkiisu inagoon lahayn waa xaaraam iyo waa xalaal lahayn ayuunbaan laakiin ka joogsanaynaa bikhilaaf walamaa jaasa ma bana walamaa jaasa markay banaanaatay wuruudu sharci sharciga soo aroorkiisa bilibaaxati ibaaxa uu ku yimaado maratan mar wa bilxadri xadri uu ku imanayo maratan ukhraa mar kale dalla kaasi wuxuu daliil u yahay calaa ana alcaqla caqligu laa yuujibu fii dalika arrinka caynkaaseen sharci kuba iman inaanu isagu keenahayn oonu waajibinahayn xadran walaa ibaaxatan oo dee xukum sidaasa uu leeyahy aanu jirin bal markaa xaasilka kalaamkiisu waxa weeyaanuun wixii daliil aanu haynana daliilkiunbaa la raacayaa wixii wax daliiloo loo hayaa aanu jirin oo acyaantaa lagu intifaacayana bal waan ka joogsanaynaa intan xagga sharciga inan ka helayno kolleyna dee waxaan leenayna taa ay dee inta badan raajix yeelaan imaka inagoon madhabta eegin madhabta eegin dee sheekuu madhab ahaan baabu kaba warramaya waa wixii dee manaaficana in la yidhaha asalkoodu waa ibaaxo wixii madaar ama dhibana ama dhib iyo madar ay ku sugantayna la manciyo taasoo asalkiisu uu mancin noqdo bal taasi waxay tahay waa alqowlu fii xukmi ashyaai qabla wuruudi sharci imika wa bayaanu istisxaabi lxaal baa qeybtii labaad ee tarjamadu ahayd marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala faslun wa ama istisxaabu lxaali xaalkii oo la kaxaysto oo la wato istisxaab siintiiyo taada dalab haddaan ka dhigna dalabu subxa weeye oo haddaan dalaan nidhaahno istasxabahu ama waxa weeyaan wuxuu ka dalbay weeye inuu raaco oo markaa waxay markaa noqon istisxaabkani waa dalabu suxba iyo mulaasamadii wax la laazimayay oo dee cidanay suxbadu ka dhaxaysa waa kuwa islaasimaye haddaba xaalkan istisxaabkiisuna ama istisxaabulxaalna tacriifaad cadiiday ku tacriifiyeene tacriifaadka ugu cad uguna muuqasho badanta badanna dee waxa weeyaan baa ugu dee mashhuursan halkan tacriifkii isnawi oo kaleo waxaabay cibaaradiisu ahayd istisxaabku cibaaraة can اlxukmi bihubuuti amri fi الzamani الثani binaءa calى hubuutihi fi الzamani اlأwl waa istisxaabka waa wax la wadanayo arrin markii hore jirtay oo la ogaa ayaa kol haddii aan wax bedelayaa jirin la odhanayaa dee tii un baaban wadanaynaa oo macnaa waxay cibaaro uu ka yahay xukum la xukumayo in amar iyo wax sugnaanshihiisa uu sugan yahay waqtigan dambe iyadoo taasi ay ku binaysan tahay waxani markii horuu jiray oo dee waa albaqaa calaa maa kaana dee ma kaana calaa maa kaana oo wixii markii hore ahaa ee jireen la ogaa in ilaa la helayo wax dooriyey si uu ahaa lagu daayo oo markaa kuba baaqi noqday iyadna waa tacriif kale un oo waxa weeyaanuun amar baan ogeyn zamankii hore inuu jiray oo uu bal maalan kuba sugnaa wax beddelaya taasna maynaan helin istisxaabkii muxuu noqonayaa xukumkii markii hore jiray inaan iska wadanno aan haysanno kol haddaa wax doorinaya aanu jirin taas baa istisxaabku yahay kollay qaybana waa yeelanaya uu dee laba inoogaba dhigan doono ee bal istisxaabkii weeye isaguna markaa bal dee xujo ayuu noqdaa ee laakiin xujo wuxuu noqonayaa marka masaladii aan nas u weyno nas ku soo arooray ma jirto oo wax daliila oo ama qur'aana ama xadiida ama manduuq ha noqdeen ama mafhuum haba noqdeen adigu daahir ama nas oo kuba yimi ma jiro ijmaacna maba jiro qiyaas ma jiro oo masaladii aan u xujaysanaa ayaa deeta markaa maxay noqonaysaa in la yidhaaho dee xukumkiisu muxuu ahaa markii hore maxaa dee uu hore ugu sugnaa zamankii hore wixii markii hore ugu sugnaa ayaa ina wax bedelaya markaa maynaan helin wax doorinaya maynaan helina aan iska wadanaynaa aan la saaxiibaynaan soo jiidanaynaa zamankan dambana kii umbaan deeta xukumkii unbaaba sii soconaya kol haddaan wax doorinayaa jirin bal tacriifka guud kaas weeye haddaba wuxu wa ama istisxaabu lxaali fadarbani waa laba nooc istisxaabu xaali lcaqli caqliga xaaladiisii oo la wato iyo waistisxaabu xaali lijmaaci ijmaaca xaaladiisii oo la wato kollayna dee nooc iyadna istisxaabka ka mida uu ka tegay waa jira xaalulcaqli waxa ay tahay ama istisxaab waa kay kaba cabiraan istisxaabu lcadami اlasli oo bal xataa dee qayb imika kaa hore ee ashyaada asalkoodii hore muxuu ahaa niyabaa soo gelayso in waana kay yidhaahaan bal xukmu berbara'ati dim o wixii caqligu anfiyayey oo la anfiyay dee waxa weeyaan sharcina aanu sugin caqligii meeshuu ka saarayaa sharci sugayna maba jirto kii oo la anfiyo taas baabay istisxaabu xaalilcaqli tahay waana ka uu inoo isagaa sii sharxi doona oo isagaa inoo sii bayaamin doona wasasxaabu xaalilijmaacna meeshii waxaa jirtay suuro laysku waafaqsanaa oo ijmaac ku xasilay suuray ahayd suuradii baa markii dambe xaaladeedii isbedeshay xaaladeedii isbedeshay xaaladeedaa dambe ama dee isbedelkaa kuba yimi ayaa deeta la ysugu khilaafay ciddii qowlkii hore ku sugnayd ee ama qowlkii hore ee ijmaacuba uu ku yimi kuba sugnayd ayaa waxaa dee markaa arrintoodu ay noqonaysaa ama ay xujaysanayaan xaaladii ijmaac ay wataanuun oo macnuhu ay leeyihiin dee masaladan markay xaaladaa hore ku sugnayd waan ku ijmaacsanayn imikana wax bedelayaa maba iman oo ijmaacii un baan wadanaynaa suuradeennii horean wadanaynaa bal taasna waa inoo dambaysaa waan arki doonaa kollay dee istisxaab alcumuum iyo taas oo kale iyana baabkii ama waxyaalo meelahan yimaaday noqotaa oo macnaa xukun baynu ogeyn dee daliil sharciga ku yimi nas caamaynu ogeyn ilaa wax khaas yeelaya aan helo oo wax dee taa khaas yeelaya ha helo ama kii mutlaq ahaa wax qaydaya aan helo ilaaqii baan iska wadanaynaa oo ilaaq ahaantii baan uga camal falaynaa ama cumuum ahaantii baan uhaysanaynaa ilaa wax inoo khaas yeelaya marka wuxuu noqonaya unkaasi daliilkii sharciga ahe ama caamka ahaa ama mudlaqa ahaa oo idlaaqiisii uun lagu dheganaado ama cumuumkiisii lagu dheganaado ilaa la helayo wax meeshii khaas yeelaya ama qaydaya la helayo inta aan taa la helin cumuum ahaantii baa loo xujaysan inta aan taa la helin idlaaq ahaantii baa loo xujaysanaya bal taasna waa midoo taa iyada inoomuu dhigan oo waa qayb istisxaabkii kaba midoo iyada waa daliilkii oo sidiisii loo haysta un ilaa wax dee ama khaas yeelaya ama qaydaya la helo marka wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala labadaasu inoogu kala qaaday ama istisxaabu xaali lcaqli xaaladii caqligoo la wato oo aan nidhi waa wixii caqligu anfiyayeen sharcino suginoo meesha laga saaroo la anfiyo huwa rujuucu laaban weeye loo laabmo ilaa bara'ati dima cibaaradan bara'atu dima way inagu soo noqnoqotay marar waxaana ay tahay uun waa istisxaabu lcadami اlasli bay kaba cabiraan ama ku magacaabaan oo imika noocan halkan halkan dee istisxaabu xaali lcaqli kaba cabiray cadamkii asliga ahaa oo ahaa dee inta aan xaggii sharciga wax xukuma laga helin dee xukumo jirin markaa weeye ruuxa wax laasimayay may jirin xuquuq saarani may jirin cadamka asliga oo la wato taas bay tahay oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa loola jeedaa alxukmu bibara'ati dimati lmukalaf ruuxan mukalafkaa dimadiisa inay beri ka tahay takaaliif sharciya inay beri ka tahay xuquuq maaliyoo laasimta iyadoo la xukumo ilaa daliil uu sugayo caddaynayo dimadiisa tashkiilkeed ama inay dimadiisu ay mashquul tahay oo imanka haddii la yidhaha salaadii bale shan salaadood baan ognay salaad dexaad oo faradaaba la yidhi maxaa weeyaan dee imanka waan anfiyaynaayo de waxyaalihii aan u xujaysanna maxaa ka mida waa dee bara'atu dimma ama cadamka asrigoo dee maxay ahayd sharcigii waxay tahay ruuxa markan mukalafkaa dimadiisu beri bay ka tahay wax takaaliifa oo saaran oo laasimta haddaan xaggii sharcigii wax sugaya laga helin wax sugayana ma hayno bal taas oo kale oo dee witriga wujuubkiisiina waa tay barhkood de marka ay t markaa dadku aan lahayn witrigu waa waajib aan lahayn ee waajibnimadaa inkirayeen waa dee waxyaalo ay iyaguna xujaystaan ay u daliishadaanoo macnaa waa istisxaabu lcadami alasli baa la idhaha macnuhuna uu yahay dimadii mukalafku inay beri ka tahay takaaliif inay ka beri ka tahay dee waxyaalo ama xuquuq maaliya oo laasimta haddaan la helin wax shuqlinaya inta aan la helin taas baa cadamkan asrigii yahay istisxaabkii ama uu yahay baraat bara'atu dima marka fawa rujuuc ilaa bara'ati dimati fi lasli waa xaggii asalkii in loo laabmo taas buu yahay wadalika kaasna oo istisxaabu xaali lcaqli ama noocaa dee bara'atu dima iyo xukunka jaanibkaa la xukumayaa waa ariiqun ariiq yafsacu lmujtahidu ilayhi xaggiisa uu u kacayo oo uu bal matala dee markuu wax kala waayo uu leexanayo ficilkan fazica yafzacu ee laba macnuu ku yimaadaayo waxaana labadaa macno kala sooca waxa ka dambeeya ee xarfu jarka uu ku gudbayo ah haddii fazica minhu la ydhaaho dee uu ka argagaxay weeyo waa tan argagaxa fazacan la ydhaaho haddii la yidhaaha fazica ilayhina macnaa waa laja-a ilayhi weeye u maangalayba oo bal in waxa weeyaan u maangalayoo bal kaa hore aada wixii uu ruuxu ka cabsanayay iyo taas iyo halkii uu kaba magangelayo uga cararayo ciddi taas oo kale ayaaba loo isticmaalayo fazica ilayhi wuu magangalay weeye xaggiisa u soo baqday xaggiisa u soo cararayba ama uu magangalay haddii fazica minhu la yidhaahana waa ka naxay weeye ama wixii uu ka argagaxay bay noqonaysaa oo tan baaba ayn waxa weeyaan taas bal waxa weeyaan unaodeyn waa fazica fazica yafsacu lmujtahidu ilayhi markaa maxay noqon yalja-u lmujtahidu ilayhi ag markuu nas waayo u waayo ijmaac waayo qiyaas meeshii aanu jirinoo dee asal oo cillo intuu ka qaatiyo xukunkiisii haleeshiyaa taa aanay jirin bal haddaan qowlkii saxaabiya taasii aan idhaahno wixii uu waayo adilo ahayd ee la dariishan lahaa istixsaankaa hore xataa haddaan kaba horraysiino markuu wax kala waayo ayaa uu magangelayaa mujtahidkii cinda cadami adilati sharci adiladii sharciga markuu waayo ujeeddadu hadduu daliilun helayo waa la imanaya ee ugu dambayn markuu masaladii geeskasaba ka rogay ee wax daliilo oo xukunkeeda kaba qaato waayo ayaa muxuu magangeli muxuu u leexan muxuu dee u qaadanaya halkan xukunkii kaba ratibaya istisxaabkan leeyihi markaa dee bara'atu dima wax sugayaa ma jiraan ee markaa ruuxii mukalafa dimadiisu waxan beri bay kaba tahay cinda cadami adilati sharc walaa yantaqilu calayha macnaa xujada xujo ahaan ugu celiyo markaa in istisxaabkii ay noqoto bara'ata dima ay noqoto istisxaabkan cadamka istisxaab cadam asl ama bara'atu dima xukumkaa la xukumayo kama guurayana markaa ilaa bidaliilin sharciyin daliil sharciya oo yanquluhu canhu waxaan qaabka ku kasirna anqala yunqilu inqaal ka dhignaa ma jirte yanquluhu naqlinaya oo isaga ka naqlinaya canhu daliil sharciya oo ka kaxeeya oo uu raaco haddi ilaa uu helo dee taasu iskaga dheganaanaya fain wajada hadduu helo daliila daliil min adilati sharci sharciga adiladiisa kaba mid ah intaqala waa guurayaayo canhu waa istisxaabkan ayuu kaba guuri sawaan waxa siman oo kolla dee canhaa iyo canhu iyo malaa inay gees isu raacaan bay hayde lakiin kolna bal xujo xujo kaba dhigo kolna dee lafdigii dee istisxaab ahaan ha uguma celi ama kolna dee bara'adii haddaad canhaa bara'adaa dimada oo kaba taas bui fawa rujuuc ilaa bara'ati dime fain wajada daliila min adilati sharci hadduu dee dali- adiladii sharciga ka mida oo meeshan xukunkeedii caddaynaya ama uu kaba qaadanaya helo intaqala waa guuraya canhu waa xukunkan baraa'atu dima aan nidhi ama istisxaabkan cadamkii asriga ama istisxaabu xaal ilcaqli uu ka guuri sawaaءn waxa siman kana dalika daliilu intan ma nubsan nusadaadu say tahay n sawaan sawaan maxaa ku xiga mayawaan nuskhadiina ma raba maxaa ku qoran sawaan maxaa ku xiga maye nuskhadaasaan doonaya kuwa kale waan ogahayo waan hayaa waan hubsan sababtoo daar kutub cilmiya waxaad moodaa waa daar akhbaar badan haddana kitaabkan marka la eego oo kitaab saxan baad moodaa marka ujeedo dee sawaaun iyo inkaana ayaan isqabanahayn oo intan baan meesha jirin oo kale hadday tahay markaa sawaaun waxa siman kana dalika daliilu daliilkaasi ahaaya nudqan nudqi ahaaya aw mafhuuman oo dee waa manduuqi ama qur'aan ha noqda ama xadiia dee kii maxalu nudqi aanu laba qaadanaynay aw mafhuuman mafhuum ahaaya nasan nas ahaaya nasku waa wixii aan dee ta'wiil ixtimaal ahaynba macno keliya mooye wax kale aan ixtimaalayn aw daahiran mid ta'wiila ixtimaalaya noqon yaaye kol haddii la helo uun daliil adiladii sharciga ka mid ah ama manduuq ha noqda ama mafhuum ama nas ha noqda ama daahire istisxaabka marka waxaasoo dhan la wada waayo ayaa daliil lagaba dhigan jiray kol haddii kuwaasu mid un lagaba helayo daliil ma noqonaye waa laga tegaya markaasi waa laga guuraya lanna hadihi lxaala xaaladan ah dee in ah ama xukunkii abaraatu din baan xukumaynay istisxaab alcadam alasli ama istisxaabu xaal alcaqli taa uu kaba cabiray inama istasxabaa ruuxan mujtahidkii kan dee faacilkan mustatirkaa kaasaan ku xambaaraynaa fain wajada hadduu helo mujtahidkii daliilan markaa intiqaala canhu waayo lianna hadihi alxaala inama sasxabahaa waxaan uu watay oo uu kaxaysanayo o uu laazimayey oo markaa xukum ahaan ugu wadanayey ninkan mujtahidkii licadami daliilin licadami daliilin sharciyin daliil sharciya oon meesha jirin daraaddeed bay ahayd faayu daliilin daliil kasta halkana daahiri baa taale halkan waan hubsaday say dabcadaasi ahayde daahiri baa inoo taale laakiin waa ficil inaan kaba dhigno sida dabcadaa kale kuba sugan haddii kale hadalkii baan tarkiibkaan isqabanahayne fa ayu daliilin daliil kasta oo dahara muuqdo dheh halkan daahiri maaha muuqdo weeye inay maaha daliilkii daahirkaa nooca gaaran buu noqonaya ee waa daliil kasta oo dahara muuqda min jihati sharci sharciga xaggiisa kaba muuqda oo daliil kasta oo ama dee manduuq ha noqdo ama mafhuum ha noqdo nas ha noqdo ama daahir haba noqdo oo dee ijmaaciyo umuurahaasna waa la mid oo dee waa adiladii sharciga kuwoodii u ahamsanaaba haddaba daliil kastoo ka muuqda xagga sharciga kaba muuqda oo haddii ruuxii isagoo masaladii waday masaladan istisxaabka iyo cadamka asriga unuu xujaysanayey inuu daliil muuqdo xaggii sharciga ka muuqdo xukunkeedii tilmaamaya xaruma calayhi waxaa ka xaaraam noqon istisxaab lxaali xaalkaa hore cadam asriya uuna inuu wato bacdahu bacda hada daliil daliilkaa sharciga muuqday dabadeed xaaladaas istisxaabkeed ma jirto waa marka aanay waxba jirin wax daliili aanay jirin markaas baa la odhanayaa almakaa ode xaggan halkan mooye xataa qawaaciddan kale ee fiqiga saas oo albaqaau ma kaana calaa ma de waxay alasl baqaau ma kaana calaa ma kaana oo kale daabidkooda ama qaacidadoodaasa asalku waxa weeye waa marka wax kale la waayo baqaau ma kaana calaa ma kaana wixii ahaa ee sidii hore u ahaa inuu ku baaqi noqdo oo kale waa halkan aan hayne bal maalan marka wax kale la waayaa isagii lagu deganaan haddii wuxuu la helayo de waa laga tegayaa xukumkii uu waxaa daliilkaa kala keenayay ayaa la qaadanaya bal taasi waa markii baraa'atu dima wixii kaba imanayey ama cadamka asriga ama istisaabu xal caqliga mid kastaba dhaho faslan wadarbu haaniya darbigii labaad ee isagu istisxaabka labadiisii qaybood inoogu qaybiyey istisxaabu xaali ijmaaci ijmaaca xaalkiisii oo la kaxaysto oo la wato weeye oo macnaa dee la xujaysanayo oo isagii baad laazimaysaa aada wadataa ood soo jiidanaysaa macnuhuna waa maxay waan arki doonaa mihaalkee suuro ayaa jirta markii hore lagu ijmaaco ijmaac kuba sugnaa suuradu dee xaalay kuba sugnayd suuradii baa wax iska bedeleen markii ay wax iskaba bedeleen ayaa khilaaf meeshuu yimi oo khilaafkii baa laba weji yeelanaya midi xukunkii markii horeba ijmaaca lagu ogaaday ayuu wadanaya oo uu leeyahay kol haddii aan dee waxa weeyaan ijmaacaasi waa inoo ijmaac buu ahaa waa inoo sugnaaye daliil cad oo inaga naqlinayo kii burinaya haddaanu jirin anigu suuradii horu baan wadanaya midna waa kan le dee me wixii waa isbedelayo mee xukumkii waa taa kaba duwanye marka markaa maxay noqonaysaa waa xaaladan dambe ee tagayurku kuba yimi ama isbedelku kuba yimi oo lasoo wato oo loo daliishado un ijmaacii hore xaaladii ijmaacii markii hore suurada hore hadda ahaa suuradan mu ahayn suuro kalu ahaa suuradina isbedel baa ku yimi waa ijmaacii hore unoo loo xujaysta suuradan dambe taas baa isasxaabu xaal ijmac yahay mithaalkiina waaba tan wadalika mila an yaquula inuu yidhaaho weeye ashaaficiyu waa kii shaaficiyulmadhabka ahaa waa masaladee khilaafa bayna ahlicilmi khilaafa maha imaam shaaficinu saydhe waa ninkii dee madhabtiisu shaaficiyaba ahayd ama shaaficiye kaba mid aha inuu yidhaaho fi lmutayamimi ruuxii tayamumay idaa ra'aa hadduu arka almaaa biyo fii asnaai salaati salaadiisa dhexdeeda inahu yamdii waa iska wadanaya fii salaatihi salaadiisii buu iska wadanaya kol hadduu salaadii ku jiray muxuu daliil kaba dhigtay liannahum iyagu ajmacuu waxay ku ijmaaceen qabla ru'yat ilmaayi biyaa aragtideeda horteed cala intiqaadi salaati salaadiisa guntankeeda inay guntamayso waanay guntantay fayajibu markaa waxaa waajiba an yustasxaba in la wato haadihi alxaalu xaaladaas lafdiga alxaal lamalaa marar hore waan soo sheegnee lafdi ahaan waa mudakar laakiin macno ahaan buu mu'anas yahay oo waxaa la yidhaahaa dee xaalun xasanatun saa daraaddeed ismushaaraheeda iyo damiirka u laabma iyo sifadeeda iyo waxyaalaha waa la ta'niifiya iyadoo lafdiga hadda aanu ta lahayn oo alxaalu uun yahay taas marka waa tan dambe ismushaarina an yustasxaba haadihi alxaalu xaalada in la wato bacda ru'yati almaai intii biyaa la arkay dabadeed taas baa waajib noqon xataa yaquuma ilaa uu la helayo xasilayo daliilun daliil binaqlihi canhu weeye ee naqlin xaaladaa lagaba naqliyo ama isaga kaba naqlinaya daliil loo helayo oo daliiluu kuba imanayo maxay suuradani tahay bal dee ruuxu markuu biyo la-aan u tayamumo waa tayamumayaayo dee ilaahay baa taa ina faray oo tayamum baa biyihii inooga bedel noqonaya ruuxi waa tayamumay biyihii ma hayo oo markii horeba waayo muu tayamumay haddaba xaaladaas oo kale marka waqtigii salaadu gaadho dee salaadii inuu kuga gelayo salaadiisu guntamayso kol haddaanay biyo jirin waa lagu ijmaacsan yahay arrin kalea jirto haddii iyada intii aanu salaadii gelin biyo uu helo iyada taasna dee malaa khilaaf kama keenayaan eh waxaa qowlku noqonaya khalaas tayamumkaasi meesha uu ka baxayo waa buraya ayaa ha weysaysta ayay noqon laakiin masaladu maxay tahay salaadii buu galay salaadda markaa uu galayna biyomay jirin uu galay salaaddii way u guntantay laakiin intii salaaddii uu ku jiray ayaa biyo la helay oo isagoo dee salaaddii ku jira ayaa biyo meeshii ay muuqdeen ama la helay oo kale maxay arrintiisu noqonaysaa inay tayamumka wuxuu ahaa fain lam tajiduu maan hayay arrintu ahayde salaaddii laakiin waa ku jira xaalo yaroo gaaraa timiye miyo salaaddii miyuu sii wadanaya mise intaan salaada la gelinba haddii aragtida biyo ay tayamumkiisa burinaysay imikana salaada dhexdeedana kol haddaan u dhamaysan waa burinaysaa taa weeye masaladu markaas bal dee shaaficiyadiibaa halkan qowlkoodii uu inoo soo naqliyey kollayne madhabin kitaabkuna dee madhabku kuba binaysaa usuushiisa walow dee inta badan ay wadaagsadaan oo badankooda waa ka dee masaa-isha laakiin niqaashkeeda uu qowlka wixii aan ahayn ama madhabta dee uu ama madhabta uu raajax yarayana waan soo arkayna in badan been marka iyagiibaa qowlkoodu yahay salaadii waa wadanayaa kol haddii uu ku jiro kama baxayo ee kol hadday u guntantay waa wadanaya ee qolooyin kale oo qowlkaa muqaabilkiisa ayaa jira oo le may salaadii kol haddaanu kaba bixin uu kuba dhex jiro ru'yatulmaal tayamumkii way burinaya marka ha ka baxa weeye ha weysaysto bal markay taa noqotee labadan qowl meeshii yimi ayaa dee waxay noqotay ine waa masale khilaafiye in la doono daliilkeedii cidda le waa wadanaya maxaa u daliila taas bay noqotay daliilkii wuxuu noqday istisxaabu xaali lijmaac oo istisaab xal ijmaac wuxuu kaba dhigan yahay oy leeyihiin dee salaada iminka intaan biyaa la arag salaadiisu inay guntamayso waan ku ijmaacsanayn oo taasi ijmaac bay ahayd oo dee kol haddii ay bal maalan kuba ijmaaceen intaanu salaada biyahan la arag inay salaadiisu guntamayso ijmaacii baan ku dheganaanaynaa markan dee salaada dhexdeedii kol hadday tahay biyihiina la arkay oo xaaladii ijmaacaan wadhanaynaayo ee ilaa ijmaaca wax burinaya oo bedelayo daliilo aan helo oo laleeyay maye kol haddii biyaba la arko salaad baa lagu jire ma noqonayso daliil aynu taa aynu u hello kaloo bedelay aynu daliiltaa inta aan loo helin ijmaacun baan wadanaynaayo waxaan leenahay salaadii dee waa tii aan suuradii aan ku ijmaacsanayn suuradan markaa khilaafkana ijmaacin baa la daliishaday marka xaaladii ijmaac ayaa la wataa weli maaye waxay leeyihin may ma burayso in daliil la helo mooyaan ee kaa burinaya markaa sheeku aqwaashii bal masalada ma la xujaysan kara mise lama xujaysan kara isaga ka hadlayo wuxuu yidhi فhda kn اkhتaلفa waa isتصحaaب xaal اإجmاع اkhتaلفa أصxaabuna فيه أصxaabtii شhaaفiعية way isku khilaafeen kan faminhum waxaa ka mida man qaala ku yihi ina dalika daliilu isتصxaabu xaal اإجmاع waa daliil oo kol haddaan wax dee daliil oo khilaafsani aanu jirin kol haddii salaadiina la galay xaalkaa hore ijmaac oo la wato oo ujeedadu suuradii laysku khilaafsanaabaa waxaa loo daliishanaya loo xujaysanaya ijmaacii baa loo xujaysanayaa hore ee jire kaba horeeyey arrinkaasi waa daliil bay yidhaaheen barhkood wahuwa qowlu abibakrin isayrafiye min asxaabina abubakrin isayrafiyaynu marar badan soo aragnay qowlkiisa weeye kolley waxaanu sharaxa kordhiyaa musani oo kaleo isaguna saaxibkii shaaficiya iyo abu hawr oo isaguna saaxibkii shaaficiya walow dee madhab mustaqila uu iskaba yeeshayoo musani wixii uu ku tagaa waa wejhun fi lmadhab madhabtii ayuu qeyb ka mida yahay laakiin abu hawr wixii uu ku tagaa ee isagu la gooni noqdaa madhabta laguma tirinayo waa ka baxsan yahay abu hawrna qowlkiisa iyo musani bay ikhtiyaarkiisa ka dhigeen daa-uud oo waxa weeyaan daahirina madhabtiisay taasi tahay wa minhum waxaa kaba mida asxaabtii man qaala ku yihi ina dalika laysa bidaliili inay ijmaacu waxbaa lagu ijmaacsanaa suuradii lagu ijmaacay ma aha suuradani way isbedeshay marka waxa weeye iminka tan ijmaac kuma sugna layskuma laguma ijmaacsana marka halkan laysku khilaafsan yahay ijmaacaa ka horeeya looma xujaysan karo oo masale kaley noqonaysaa taasna masale kaley ahaydba oo kuwa yidhi ina dalika laysa bidaliil mee daliil maaha oo dee madhabtiibaa dee aqwaalihiiba oo kala duwan eh culimadii waxaa kaba mida kuwa yidhi daliil maaha sheekhu muxuu raajax yeelaya waawa saxiixu oo suuradan ah salaada way guntantay waa kol hadday istaaf uba guntantay biyahan uu arkay salaada dhexdeedu kama burinayaan tayamumkee waa iska wadanaya oo la arko madabtiinaba dee aymadii qaarkood ay kuba tegeen wuxuu leeyahy oo waxaanan uu wadanaynaa dee waa tii aynu ku ijmaacsanayn intaanu biyo arag in salaadiisaas ay ansaxayso ay guntamayso xaaladii ijmaacii suuradii hore ijmaacii baaban iskaga wadan inaa daliilka ijmaacan tana u daliishanay aan iskuma khilaafsanay daliil ma aha wahuwa saxiixu lianna daliila daliilku walijmaacu waxaan daliilkii ijmaac u ahaa walijmaacu ijmaacina inamaa jucila waxa la yeelo uu markaa jiray qabla ru'yati ilmaa intaan biyaa la arag waidaa ra'a almaa biya hadduu arko faqad saala ijmac ijmac meeshuu kaba baxay marka suuradan mukhtalafu fiihigaa ijmac ka horreeya adigu looma xujaysanaya xaasilku yahay falaa yajuusu ma banaana an yustasxaba in la wato xukmu lijmaaci ijmaaca xukunkiisa fii mowdici alkhilaafi oo meeshii la suuradii laysku haystay ijmaac kaho ka baxsan oon suuradan ahayn masaladan ahayn ee masale kale markaa noqonaya in loo xujaystaa dee ma banaanaanayso min gayri cilatin iyadoona cila jirin tajmacu baynahuma mowdica khilaafka iyo suuradii ijmaaca wax isu geeyo laydha ciladaasaa ka dhaxayso qiyaasba baabkeed muuqda haddii aanay jirin dee suuradii lagu waa laysku waafaqsanaa meeshan laysku khilaafsanayo looma soo ragayo looma xujaysanayo bal markaa taas wuxuu imika sheekhu inoogu gooyey istisxaabu xaalilijmaac oo bacda shaaficiyana ay halkaa masalada iyo u daliishadeen iyada daliilma noqonayso sababtu waxa weeyaan dee ijmaac halkan dambe ma jiro waa masale laysku khilaafsan yahay masaladii laysku khilaafsanaa masale kaloo dee nadiirkeeda ama dee ku dhow oo laysku ijmaacsanaa ama intii aana isbedelinaya suuro kale ahayd lagu ijmaacsanaa dee waxa weeyaan looma soo noqlinayo waayo wixii lagu ijmaacsanaa waxanimaha waa wax ka duwan faslan faama alqowlu walqowlu biaqali maa qiila ahayd faama alqowlu qowlkii lagu qowlayey biaqali maa qiila wixii la yidhi waxa u yar qowlka lagu qowlaya wuxuuga wadaa iyadoo la deliishado iyadoo la qabsado aqwaashii culimada wixii ugu hooseeye uguba yaraa iyadoo laga dhigayo dee intaa inay isagooda waafaqsan yihiin waa marka aan daliil kala jirin wey eeg haddii imika waxaan oo dhan waa istidlaalkii aynu kol soo tacriifinay bay kaba mid yihiin marka daliil kale la waayo ayaa waxaan aakhir aladila ayuu noqonaya haddii daliil kaleo masaladii loo xujaystaa jiro dee daliilkii baa la raacaya laakiin wax daliili maba jiro khilaaf baanay masaladii ahayd aqwaal kala duwanna way soo aroortay markaa qowlkii ugu yaraa oon leenahay markaa way dee dhammaan aqwaasha kalena way kulansanayaan oy laasimsanayaan misaalkana waan arki doonaaye iyadoo kaa lagu dhego oo la yidhahdo intani waa intay isku waafaqsan yihiin oo wixii ka siyaadsanaa waa dee ay aqbalsan yihiin wixii intan ku joojiyeyna dee intan baabay kuba tegeen oo meelshii ijmaac oo kale iyo wifaaq oo kalea jira kaas oo la qabsadaa maxaa tacriifkiisiiyo waa ka sheeku inoo tacriifiyey raximah اllahu tacaala fahuwa waxa weeye kaasi an yakhtalifa inay iskhilaafaan annaasu dadku fii xaadiثatin dhacdo calaa qowleyni laba qowl ay isugu khilaafaan aw alaaثatin masala imanaysa masaladiibaa laba qowl ama saddex qowl culimada ay isuga khilaafeen wax daliila oo aan u hayno aqwaasha aan ku kala raajax yeelno oon idhaahno dee taasna maba jirto waa sande waxyaalaha maqaadiirtoo kale iyo waxyaalaha la qadaro faqada ay markaa xukmiyaan bacduhum barhkood fiihaa masaladaa fiigeeda ama xaadiثadaa biqadrin qadar waa kii miqdaarka ahayd ee qadarkii maaha ee taqdiirka kaba imanayay waqada uu xukmiyo bacduhum barhkoodna fiihaa xaadiثadaa biaqala wax ka yar min dalika اlqadri qadarkaa wax kala yar taaba uu xukmiyo ba weeyaan oo markaa waxa arintu ay tahay oo tacriifkii inoogaba dhigay culimadii baa masalo ayaa imanaysa waa masalo soo darisay wax nasa ama ijmaaca ama qiyaasoynu xukunkeedii ku sugnaana ma jiro xaggii qadarkeedii ayay isugu khilaafeen laba qowl ama saddex qowl waana kala badbadan yihiin sida masalada inoo soo socotoo kale marka wixii ugu yaraabaa kol haddii daliil kale la waayey intii aqwaashoodii ugu yarayd ayaaba la qabsanayaa maxaa loo qabsanayaa ee intan ugu yar dhammaan way ku wada qowleenba oo macnaa barhkood haddaanay kuba qowlinay wax ka badan ku qowleen ee kol hadday intii badnayd qowlkoodi iyo inta yarna qowlkoodii waa ku dhex jiraayo waa laasimsanaya markaasi waxay intan isla wada ogolyihin isku waafaqsan yihin bay noqon oo nooc ijmaac oo kale ama nooc itifaaq oo kalea taa kaba soo baxaysa markaa kii baa la odhanaya intanaan hubnaa oo inoo sugan ama laysku waafaqsan yahi intaasaan qowlka yagu noqonaysaa taasba weeyaan aqalo maalan alqowlu biaqali maa qiila miaalkiina waa tan wadalika milu ikhtilaafihim iskhilaafkoodiiba wayaa isku khilaafeen fii diyati lyahuudiyi wanasraaniyi ka yahuudiga iyo ka nasraaniga diyadoodis fa minhum culimada waxaa ka mida man qaala ku yidhi tajibu fiihi diyatu muslimin boqolkii halaad baa kaa waajibaya waa qowl wa minhum man qaala ku yidhi baa kaba mida tajibu fiihi nisfu diyati muslimin ruux muslime diyadii kala barhkeed waa konton halaade ayaa ka waajibaya wa minhum waxaa kaba mida man qaala ku yidhi tajibu fiihi waxaa ka waajibaysa uluثu diyati اlmuslimi ruux muslima diyadiisa marka saddex meelood loo dhiga meel ahaan saddexaa qowl baa jira aqalu maa qiila muxuu noqon fa hada اlistidlaalu istidlaalkan halkan dabcada daar kutub اcilmiya bihi baa la socotay macnaa bihi biaqali maa qiila weeye daliishiga la daliishanayo markaa maanta masaladan loo daliishanayo markaa alahdu biaqali maa qiila loo daliishad min wajayni laba wej buu kaba imanaya axaduhumaa mid ahaani min jihati istisxaabi اlxaali fii baraa'ati dima waa qayb wuxuu ka soo gelaya ama jihadii istisxaab اlxaal fii baraa'ati dima waa istisxaabu lxaalkii waa cadamkii asliga ahaa ama baraa'atu dimihi aan kaba soo marnay ama istisxaabu xaal ilcaqli ti uu ina soo yidhi jihadeed bay midi noqon oo aqalu maa qiilana ay noo soo hoosgeli wahuwa an yaquula inuu yidhaaho weeye kii mujtahidkaa ama masalada eegaye alaslu asalku waxa weeye baraa'atu dimati ruuxa dimadiisu inay beri tahay oo wax shuqliyo ay beri ka tahay ilaa fii maa dalla daliilo wixii daliil ina tuso calayhi isaga korkiisaoo haddee ishqaal dimadiisa lagu shuqliyo oo mooye min jihati sharci xagga sharciga waqad dalla daliilu daliilka wuxuu ina tusay cala ishtigaali dimati dimadiisa shuqloonka ay kuba shuqloontahay waa haddaag in alasl baraatu dima in ishtiqaali dimati waa dimatu lqaatil kaa yahuudi dilay ama nasraani dilay dimadiisi inay ku mashquul tahay biuluu diyati diyada uludkeed oo waa maxay ee haddii aan nidhaahno qowlkii ugu yara waa uludiya labadii kalena nisfiya taas nisfiga iyo dhammaantuna ama dee iyadoo diyada kaamilkiina uludkiiu ku dhex jiraayo way kulansanayaan markaa dee wuxuu leeyahay xagga itifaaq ahaan weeye aqwaashaa mid kasta markaan eegno kole aduu uludiya waajibiyey midna uu kasii badiyey un midna uu ku gaabsaday laakiin kii ka badiyeyna uludiya meesha hadalkiisii way kuba sugan tahaye waxay noqonaysaa uun xaalo ijmaac oo kale si wixii laysku waafaqsanaa qadarkii laysku waafaqsanaa meesha jiray inuu intaa ugu yar yahay وqadr la dliilu calى اshtiqaali dimati biuludiya wahuwa ijmac ijmac wey ijmaacu waa maxay waa itifaaqan ah qadarkan ugu yar ay isku waafaqsan yihin ee qowlka inta badanna ay laasimsanayso wax dee ay dimnisanayso soo hoos gelaya uu yahay wamaa zaada calayhi wixii intaa dee aqalu maa qiila markan oo intaa ay isku waafaqsan yihin ka ziyaadsanaa baaqi ruuxii wuxuu baaqi maya uu ku baaqi noqonaya calaa bara'ati dima in ruuxan la yidhaaho istisxaabu xaal alcaqli intaan nidhaahno ama xaal istisxaabu alxaal fii bara'ati dima dimadiisi waa ka beri waayo waxaa wax dee inay ijmaac ma jiro itifaaq ma jiro daliil kalena ma jirte laakiin intan ugu yari waa intii aynu lahayn way isku waafaqeen oo kuwa kalena qowlkoodu waa laasimsanaya saa daraaddeed intaasaan ruuxa kuba shuqlinayna oo taasaan daliilkii kaba dhigayna markaa kol hadduu yahay baaqin calaa bara'ati dima falaa yajuusu ma banaana ijaabu in la waajibiya ilaa bidaliilin daliil mooye daliilna ma jiro fahada haddaan jaanibkaa ka daliishana aqalu maa qiilada weeyaan ama alakdu biaqali maa qiila aan jaanibkaa ka daliishano xagga istisxaab xaal fii bara'ati dima istidlaalun saxiixun waa istidlaal saxiixuu noqonaya liannahu istisxaabu xaali lcaqli waa wadasho la wadanayo ama xaaladii caqliga fii bara'ati dima dimada bara'adeeda ahayd oo taasi wuxuu noqon noocii horeynu soo marnay istisxaabu xaali lcaql fii bara'ati dima oo dee daliil ay qaataan oo la ictibaariyaan markay isaga meeshiisii la joogo ee dee wax kale oo la daliishadaanu jirin wahaani istidlaalka labaad oo ujeeddadu alqowlu biaqali maa qiila laba jiha istidlaalkiisu kaba imanaya midi waa kaasoo waa istidlaal saxiixuu noqon buu leeyahay markaas ka labaad an yaquula inuu yidhaha weeye shaksigii ama meesha eegayey hada alqowlu mutayaqan marka la yidhahdo ulu kana nasi uu yihi kana dhammaan uu yihi wax la hubaa dee waa ulukii wamaa zaada calayhi wixii intaa ulu ka badani mashkuuku fiihi waa shaki baa ku jira oo waa tanoo dee badhbaa diidan badhna markaasi ma hubno intan laakiin way isku wada waafaqsan yihin oo mid isagu kuba tegaya mid kalaamkiisa uu dhimnisanayaba markaa waa wax la hubo falaa yajuusu markaa wixii intaa ka siyaadsanaa ma banaana iijaabuhu in la waajibiyo bishaki oo dee waxay qaacidadii baa meeshii iman deenay alyaqiin laa yusaalu bishakidii iyo taas markaa ma waaji ma banaanaanayso in shaki lagu waajibiyo fahada laa yasixu wuxuu jaanibkaa in la deliishado oo jaanibkaa noocan aan hayno ama istidlaalkan aan hayno laga deliishadaa oo la yidhaho waa taas iyada ma banaanaanayso buu leeyahay oo ma ansaxayso لأنه كما لاa يجuز si aanay u banaanayn إiجاaب زiيaدة الشhك in زiيaaدadii lagu waaجibiyo شhك lagu waaجibiyo فalaa يجuز كaذaلiكa iyadna ma banaano أيضaن اسقاaد زiيaدة الشhك haddii meeshii زiيaaدة jirto زiيaaدadii wax la hubo un mooyaane in la ydhaha waan ka shakisano sidaa daraaddeed baanu u burinaynaa oo taa lagula ridaa iyadna ma banaano adigu bal ujeedadiisi waxa weeye haddaan jaanibkaa aqal maa qiila markanu dee aan daliil kale jirin xaggii istisxaabu lxaal fii bara'ati dima aan ka daliishanina waa sax haddii arrintu ay tahay dee inta midbaan ognaa hubnaaye waxa kale waa wax laga shakisan yahay shakina wax laguma sugo ay tahay may isdilaal saxiixa ma noqonaya intaas baa hadalkiisuya faslan waa ma naafiyi kii isagu anfiyayey lilxukm waa tii inoogu dambaysay naafi lxukma ujeeddada masala laysku hayaa midii waxbuu sugayaa ama dee midna waaba kan anfiyayo wuxuu leeyahay meye waxaasi xukumkaa ma laha waxaasi bal maalan wax imika waajib maaha oo kale ayuu leeyahayba ama xaaraam maaha ayuuba leeyahay midna waa xaaraam waajibkaasi kan le waa xaaraam waa waajib waa muhbit isaga kaa hadalkamay keenno dee daliil baa looga fadhiyaa inuu xaaraam waxaan yahay uu caddeeyo ama waajib yahay laakiin kii naafiga ahaa ee lahaa may waxani xaaraam maaha intaasuu yidhiba hadduu isagii oon kala qaadayna uu leeyahay anigu ma ogi inuu xaaraam yahay daliil laga doonayaa ma jirto oo dee isaga wuxuu leeyahy mama ogi buu leeyahy inuu waajib yahay ma ogi kaa daliil lagama doonayo laakiin waa nafyigii buu goynaya uu leeyahay waxani xaaraam ma aha waajib ma aha sunno ma aha wax saasuu leeyahay waa ka kan imika naafil lilxukmi maxaa arrintiisu tahay miyaa la weydiinayaayo la odhanayaa deliilkii aad ku sugaysay dee in waxaan aad ku anfiyaysay keen ee caddaynaya waxaana inaanu xukum kaa lahayn sheekhu taas buu halkan kugaba hadlay waana qaybdee istidlaalkii kaba mida waana tarjamada aynu intii aynu kuba soo marray intii ugu dambaysay oo wuxu uhi waa ma naafi lilxukmi fahuwa isagu kalmuhmiti mid sugayuu la mid yahay fii wujuubi daliili calayha xagga daliil inuu waajib ku yahay oo macnaha daliilbaa ugu waajibana waxa weeyaanu wuxuu u baahan yahay ka naafigii inuu daliil keeno oo uu la yimaado calaa maa yaddaciihi min annafyi waxaan uu isagu sheeganaye nafyiga daliil caddaynaya inuu la yimaado ayuu u baahanayaa saka isagu sugaya ele waxaan waa waajib waa xaaraam waa sunne waa karahaba leh isaguba ugu baahan yahay inuu daliil ku soo oogo waxaan uu sheeganayo isbaatkaa ayaa kana waxaan uu sheeganaye nafyigaa inuu daliilkeedii la yimaado ayuu u baahan yahay ee ma haddee waxaan leeyahay suurada hadduu leeyahy ma ogi waxaan ma garanayo taa daliil lagama fadhiyo oo daliil lama weydiinayo ee laakiin ruuxu hadduu wax jasminayu leeyahy waxaasi ma jiro dee waxa weeye dee wixii haddii la ogyahay daruuro ahaan inaan u jirin taasna dee daruuradii baaba keenaysa laakiin wixii aan taa ahayn waa inuu caddeeyu daliilkii dee nafyiga la yimaado ee dee qolooyin baa yidhi kol hadduu naafiyahay daliil isaga lagama fadhiyo lama weydiinaye kan muhbitku baa la weydiinaya tibuu sheekhu diidaya hoba kan soo wadan ومن أصحاaبنا أصحاaبteena waa ka mida maن qaaل kuli ina naaفiyaka وxanfiyaya laa daliila عalayhi daliil korkiisa maahe waxa weeyaan waaba dee sidaynu imika muddaca calayhim oo kaleu noqonaya inay muddacigiibaa bayino laga doonayay muddaca calayhimuna waxay ahayd un hadhow yemiin dee laakiin yemiintuba waxay ahayd xujahe yemiintuba daliil bay ahayd markaa wax kale la waayo isaguba waxaan laguma laha uunta laguma daynayne hadhow dhaartiisu xujay ahaanaysay bal markaa waxa wey nina naafiya laa daliila calayhim ومن الناaس maن qaaل ku yihi ba kamid in kan dalika في الcaqلiyaaت waxyaalaha caqliyaadka hadduu yahay faعalayhi daliil وin kaana في الشharciyaati lakiin umuuraha شharciga hadduu yahay lam yakun عalayhi daliil lakiin sheeku labada midnaba dee kuma tegaye qowlkuna waa ka u horaysiye wالdaliil عalى ma qulnahu waxa an idhi oo maxay ah الناaفي للxكم fahuوa kaالmثبti في وuجوب الdليiل عaليهi aan idhi waxa u dliili huوa أن الqطca jaزmintan iyo goyntan bالنفyi أنفin wax la أنفiya la goynayo in hadduu leeyahy ma ogi waxaas waa ta aan idhi dliil loogama fadhiyo ama dliil uma baahna laakiin goynta la gooyo نفyin laa يuclamu lama ogaanayo ilaa can dliil haddii laleeyahy waa waajib ma aha dee dliilun baa laga ogaadaa haddii laleeya waxaani xaaraan ma aha daliil baa laga ogaadaa bal markaa in qadcintaa la goynayo nafyin lama ogaanayo ilaa cadalilna xag daliil mooye kamaana qadca goynta iyo jasminta la jasminayo biisbaati sugida wax la sugo laa yuclamu si aan loo ogaanahayn ilaa can daliilin xag daliil mooyaane oo markaa wax la sugayana dee haddaad leeda waxaani waa waajib daliil baa lagu ogaadaa ee wax layska ogaado maaha layska yidhaahana maaha dee ta kalena waa saasoo kale qadci meesha markuu jiro fakamaa laa yuqbalu sida aan loo aqbalahayn alihbaatu sugidii wixii wax la sugayey ilaa bidaliili in daliilkii sugaya uu ruuxu la yimaado mooye ee sheegasho un aan looga aqbalahayn fakadalika nafyu nafyuna waa saasoo kaleo ruuxii wax anfiyayey isagana sheegashadiisa uu nafyiga sheeganayo kol hadduu jasminayo cilmi la-aan aanay ahayn ayaa dee isagana ihbaat mooye si kale aan looga aqbalahayn allah subxaana wa tacaala
bab في القول في بيان ترتيب استعماal الأdلة واsتkراaجiها أdاkنi bاb waa bاb macquud في الqول في بيان ترتيب استعmاaل الأdلة wuxuu u baabaysan yahay في الqول hadalkii lagaba hadlayay في بيان ترتيب استعmاaل الأdلة أdilada اsتicmaalka la اsتicmaalaya أdiladiina waa ta aan sooba aragnay aan guud ahaanba soo aragnay haddaba isticmaalka adilada la isticmaalayo in bal tartiibtii la tartiibinaya dee say u kala horeynayaan ee loo kala horraysiinaya ruuxu markuu u baahdo masale xukunkeed horta wuxuu ku bilaabayo iyo umuuraha dee bal uu ku dambayn doonayo wixii kuba tacalluqsanaa si ay adiladan uu doonayo inuu masaladan xukunkeedii ka qaato ee uu u tartiibinayo xagga la eego eegitaanka uu eegayo iyo wax ka qaadashada uu xukunkii kaba qaadanayo iyo istikraaji adilada lasoo bixitaankeedii lala soo baxayay waclam waxaad ogaataa annahu shaaniya idaa nasalad hadday degto oo ay ku timaado wey bilcaalimi ruuxii caalimka ahaa ama mujtahidka ahaaba naasilatun waa mas'alo daari ah oo cusub oo dee ku timid naasiladu waa masalada xaadisaday naasilo ka cabiraan xaadisana way kaba cabiraan kutubta masaa-ishaas laga hadlee fataawaha nooceeda bal kutubulfataawa barhkood baa manaadiqda qaarkoode kutubu nawaasil baa la odhanayay waa dhacdooyinka iyo waxyaalaha dee naasilada imanaya bal dee kutubtii lagaga hadlayay jawaabahooda iyo sida bal xukunkoodu yahay iyo tacsiilinteeda iyo taasoo dee markaa manaadiqdii islaamka geesteeda galbeed kuba taalay oo dhan baaba in badan kutubtaas kutubu nawaasil la odhanayay barhkood baa kutubulwaqaa'ic odhanayo haddaba waaqicadii iyo xaadisadii iyo naasiladii iyo waa isla wada macno waa masaladan kolba markaa cusub ee ruuxa ku timi ee uu xukunkeedii uga baahan yahay marka ay jirtay taasi ku timaado wajaba calayhi waxa waajib ku ah dalabuhaa wa dalabu xukmihaa weeye masaladaa xukunkeedii inuu dalbo fi nusuusi nusuustii iyo wa dawaahiri dawaahirtii fii manduuqiha wa mafhuumiha manduuqeedi iyo mafhuumteediiba nusuusta halkan imika waa jamcu nasin dee kol naska waa taa aan u aragno in loo isticmaalayo bal maalan naski kitaabkii iyo qur'aan xadiidkiiba qowlkii ilaahay iyo qowlkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nas la odhanayo inagoon eegin cibaaradiisan ama lafdigiisani inuu daahir yahay iyo inuu nas yahay iyo inuu hadduu bal mu-awal noqon karo macno kale lagu xambaari karo daliil loogu xambaari karo uu yahay kolna imika san oo kale nusuustii iyo dawaahirtii wuxuu wadaa nusuustii waa jamcu nasino waa waxaa dee macnahaas mooye macno labaad ixtimaalayne dalaaladiisu ay sariixada ay tahay aan ixtimaalka lahayn dawaahirtina waaba nas isaguna ama qur'aankii ka mida ama xadiidkii ka mida oo dee macno uu daahir ku yahay haba jirtee laakiin ixtimaal macno labaad oo ixtimaalayaana jiro waa ti aan hore aynu u soo aragnay haddaba nusuustii iyo dawaahirtii bal oo markaa wuxuu ku horaynayaa weeye masalada xukunkeedii kaba eegayaa dee waa asalkii ahaa kitaabkii ilaahay ee waxaa soo raacayana haddaan sunnihii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba sunnaha ama iyo dee qur-aankii uu masalada kaba eegayo nusuustii kuba sugnayd teedii daahirka ahayd iyo teedii naska ahayd labadiiba dee xukunkii masaladu ka baadhayo macnaa horta bal kitaabkii ilaahay buu ka eegi xadiidkii mucaad baan taa ku soo marray haddii lagaba uu ka waayo taas ee kitaabka ilaahayna naskii iyo daahirkii manduuqii iyo mafhuumkii intaba waa eegaya haddana xadiidkii rasuulku umuuraha kaba eegayaan iyo wa fii afcaali rasuuli llaahi sala allahu calay waslm muqaraartani waa sunnihiisii qayb kaba mid ah oo naska hore wuxuu u wadaa taa hore wixii manduuq ah ama nudqi uu ka cabirayay in badan ee afcaashii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iqraarkii oo dee sunnihiisii kaba mid ah ayuu kaba eegaya oo kaba dalbaya de haddii kuwa marka uu soo dhaca hadduu kaba waayo masaladii iyaduna waa tane waa ijmaaci culamaa il amsaar amsaartaas